faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeennimo ee raadiyo wacdaada caawi kuwooda aad ku maqli doontiin waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo shir ay isugu yimaadeen ganacsatada waaweyn ee gobolka galguduud ku shir gudoomiye magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug xiisada colaadeed oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyo cabsi laga qabo in dagaal mar kale uu ka qarxo halkaasi wafdi isugu jira xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo qorbajoog oo maanta gaara magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo kaxeeyo mootobajaaj ku dilay degmada hodan iyo gobolka banaadir ciidamada maamulka jubbaland oo howlgallo lagu soo qabta xubno ka tirsan al-shabaab ka sameeya duleedka magaalada kismaayo muran xooggan oo ka jira cidda qaadaysa cashuurta garoonka diyaaradaha ee magaalada buulo barday ee gobolka hiiraan musharaxiinta xilka madaxtinimo ee jubbaland oo qayladhaan ka muujisay soo xulinta xildhibaanada jubbaland iyo jadwalka dhowaan ay soo saareen guddiga doorashooyinka jubbaland dhallinyarada gobolka shabeellada dhexe oo ka cabanaya shaqola'aan baahsan iyo qabiila darajo sare ka jooga gobolkaasi somalilan oo ka niya jabsan ictiraaf raadinta soomaaliya kuna eedaysay inay cunaqabatayn dhinac walba ay ku hayso iyo soomaaliya iska fogaysa eedaynta somalilan intaasi waa qaar ka mida dhegaystayaal qodobada warka habeennimo ee raadiyo wacdaada goorra u diyaargarooba kuwa iyo kuwo kale oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo sabdi ay sii baxay saacadina soo gelaysa taariikhda ay ku astaysan tahay lixda bisha toddobaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka oo dhan caawa waxaa la diyaara xasan axmed maxamed xasan kasaaro mahadsanid mahad nuur axmed habeen wanaagsan iminkii haatana kusoo dhowaada warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa shir isku yimaadeen ganacsatada deegaanada galmudug ku shir gudoomiyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug cabdulaahi warsoon rooble ayaa warkan ka soo diray dhuusamareeb wafdigan oo isugu jira ganacsatada waaweyn ee dalka kuwooda kasoo jeeda deegaanada galmudug oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ku casuumay magaalada dhuusamareeb waxaa garoonka diyaaradaha ee ugaas nuur kusoo dhoweeyey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xildhibaan cabdulaahi faarax weheliye iyadoona qadar nasasho ah oo garoonka ay ku sugnaayeen kadib loo soo gelbiyey gudaha magaalada dhuusamareeb halkaasi oo kulan saxaafaddu bannaanjoog ka ahayd uu kula qaatay ra-iisul wasaare khayre waxaana kulankani kala qayb galay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kumatala galmudug kuwooda ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir ila kulankani ku sugnaa ayaa inoo xaqiijiyey in dhinacyadu ay isla gorfeeyeen xaalada siyaasadeed ee galmudug iyo sidii maalgashi loogu samayn lahaa deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka oo dhowaan lagu qabanayo shirarka nabadeynta iyo doorashada galmudug shirkan ayaa markii uu soo idlaaday waxaa saxaafadda shir jaraa'id u qabtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo kulanka ka qayb galay sida xildhibaan cabdixakiin macalin axmed xildhibaan cabdulaahi gaafo maxamuud iyo xildhibaan nadiifo waxaa kaanu mahad celinaynaa ganacsida soomaaliyeed maanta meel kasta jirta isugu timid galmudug ee reer galmudug halkaas isugu timid ballanna qaaday inay wax dhisi doonaan daaraha dhaadheer amba xamar ka dhiseen ambay dubay ka dhiseen ambay ka dhiseen nairobi in halkaana ka dhisi doonaan ballan qaaday uma kala harin umana kala hari doonno in aan samaysanno dawlad aan dhaliil damba lahayn aan colaad damba lahayn aan calool wax lagu qaada lahayn aan meel uga soo wada joogno waxaan wax uga tegaynaana ay ahaadaan ilmahanaga iyo ilmahooda ay ahaadaan inaannu kaga tagno taariikh ay nagu hogaaminahayaan runtii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha madaxweyne axmed ducaal axaab ee madaxweyne ku-xigeenkiisa madaxa xukuumadda dhallinyaradii soo dadaashay kulli laakiin inaguna aanu intii juhdi iyo xoog la gelin kara aan gelinayno waxaan rabnaa inaan dhahno dadkeenna ugu baaqno oo baaqaa si wada jir aan u gaarsiinno wakhtigii colaadda iyo kala qaybsanka waa dhammaaday galmudug dhabbahaas loogu baaqay ha soo aado qofkeenna qaldan allaha soo hanuuniya adunkuna soo hanuuniya waxqabad baa inoo bilowday yaanaan u kala harin aniga shakhsiyan waxaan u arkaa runtii dee shaqada halkan ra-iisul wasaaraha uu ka waday maalmihii lasoo dhaafay inay ahayd shaqadii rasmiga ahada loo egmaday shaqadii rasmiga ahadee waajibkii qarankani uu ku lahaa inuu ka shaqaynayey deegaankan iyo dadkaani waxay ka filanayeen inuu ka shaqaynaayay waan anuga mahad celinaynaa anoo magaca xildhibaanada saaxiibada ee ila jooga ku hadlaaya aad anuga mahad celinaynaa dadka reer galmudug guud ahaan meelay joogaan waxaan isleeyahay way ku faraxsan yihiin saan sheegna hawsha socota waxaana rajaynaynaa insha allahu si aan kala har lahayn oo ay ku wada midaysan yihiin in ay shaqadaas iyada ah u taageeri doonaan siday ugu taageereenba oy ugu muujiyeen bannaanbaxyo xoog badan ay ku soo baxeen senator jawaahir axmed cilmi oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ayaa goobta baaq kaga dirtay xubnaha kale ee galmudug ku matela aqalka sare xildhibaanada naga maqan oo reer galmudug ama ha ahaadeen aqalka sare ama ha ahaadeen golaha shacabka ee naga maqanna waxaan rabnaa iyakana inaan ugu baaqna inay nagala soo qayb galaan shaqadan ballaaran oo runtii aanan looga maarmin waxaan kaloo rabnaa inaan u baaqno bulshadii dhammeyd ee reer galmudug intii ka qayb qaadan karta barnaamijkan socdo ama geedi socodkan socdo ee galmudug dib loogu yegleelayo inay nagala soo qayb galaan aad iyo aad baan kaga mahad celinaya hadalkii dhammaantiisii horaa loo sheegay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo martigelinaysa dhowaan gogasha nabadeynta iyo tan doorashada galmudug waxaa kusoo qulqulaya maalmahan wufuud kala duwan oo u imaanaya howlaha dhismaha galmudugta cusub xiisadda colaadeed ayaa ka taagan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayadoona dhankanka laga cabsi qabo in halkaas dagaal mar kale uu ku dhex maro beelaha halkaasi degaa shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya qaybo ka mid a gobolka hiiraan waxaa ka jirta dhiillo colaadeed waxaana toddobaadyadii ugu dambeeyey ku dagaalamayay beelo ka soo kala jeeda gobollada galgaduud iyo hiiraan kuwaasi oo dhuldaaqsimeed dagaalkooda uu salka ku hayo toddobaadkii lasoo dhaafay dagaal aad u qaraar ayaa halkaasi ka dhacay waxaana ku dhintay ugu yaraan lixdan ruux sida raadiyo cadaado uu xaqiijiyey cabdinaasir oo ka mid ah dadka ku sugana deegaanka dagaalku u ka dhacay cabdinaasir waxa uu sheegay inaysan weli jirin cid kala dhex gashay beelahan dagaalamaya islamarkaasina weli dhiilada colaadeed ay halkaasi ka taagan tahay labadii ciidan ee dagaalantayna ay ishor fadhiyaan magaciigu waa cabdinaasir sheekh maxamed waxaan joogaa meesha dagaaladu ay ka dhaceen alxamdulilahi khasaare baa ka dhacay dagaallo aada u baahanaa ka dhacay meesha lagu dili raahuna waa gobolka hiiraan dhexdiisa ma garat waa garta
shan iyo toban kilomitr deegaanka heeseed ayay dhanka waqooyi uga beegan tahay meesha lagu diriray ma garat waan garta
ilguulo baa la yidhahaa ilguulo ka soka meelaha dagaalku markii hore uu ka dhacay ooba heesta u dhowow dagaalku ka dhacay nimanka xagga dhanka galguduudeed xandiya xoogaa soo duulay nimo yaroo meesha joogay oo maaragtay meesha joogay ay dagaal ku soo qaadeen xoogaa walaxay ka dileen waa maaragtay waa haddana waa la sabaabulay dhankan dagaal aad u bahanaa marka meeshii agteeda meel ilguulo la yidhaha ka dhacay ma garat masaare aad u bahanaa ka ka dhacay masaare meel lagu dagaalamo oo dad isku ciil qabo maaragtay ay iskaga hor yimideen waa iska gara kartaa marka khasaare aada u baahana ka dhacay inta adi ogaalkaaga ah tirada labada dhinac dhaawac iyo dhimasho een, maxaa nooga sheegi kartaa walaalow aan aniga maaragtay ma tirin oo hadda ma tirin dhimasho ma tirin dhaawacna ma tirin qolo walba hubo oon kolley meeshay ka soo jeeday waxay maaragtay ama ka dhaawacma ama ka dhintay u qaadanaysay hadda qiyaastii marka dad aada u baahan adiga lixdan camal dhimashadu waa gaaraysaa si la sheegay ma garat waan gartay sidaa sheegayso een, khasaare badan baa meesha ka dhashay oo ku dhowaad lixdan ruux baa dhimatay een, ciidamadii meesha ku dagaalamay ma kala tagan mise weli way ishor fadhiyaanoo cabsi baa ka jirta deegaanka cabsi aada u baanaa ka jirto walaal cabsi aada u baanaa ka jirto ciidamada way ishor fadhiyaan kolley maaragtay maalintii kadibna wax dagaal oo hadda dhacay ma leh hase yeeshee qolo walba uga waran yurar waay ma garat dhanka kale cabdinaasir mar aan wax ka weydiinay in odayaasha dhaqanka ay isku howleen kala dhexgelidda colaadan waxa uu sheegay in arrintaasi aysan jirin cid u istaagtay hase ahaatee taa beddelkeeda odayaasha labada dhinac ay la kala safan yihiinna beelaha diriirtan ay ka dhexayso iyo ciidamada maleeshiyaadka ay ishor fadhiya islamarkaasina xaalka xilligan uu yahay mid aan hagaagsanayn sidoo kalena aysan jirin cid u taagan kala dhexgelidda iyo kala qaadidda ciidamadan halkaasi ku dagaalamaya goor kastana la filan karo in dagaal uu dhex maro labada maleeshiya ee ishor fadhisa miyow taas iyagaa la weydiina taas iyagaa la weydiina maaragtay waa- baashaan waa la gacan dhowra weeyaan kolley laba nin hadday dirirtana nima oon gal daran oo qaladka iskale een, mooyaane la isla maqaldano ninkii qaladka iska lahay waxaa la rabaa in een, een, maaragtay anan garab la siin oo laga safto oo qaladka dhaaf la yidhaahdo haddee labada dhinac dhinac u ahaanaaba ha ahaadee marka waxaad moodaa Een, ninkii qaladka lahaa in ninkii la dhashtay uu garab siin ahaad moodaa kii kaleetoodoo maaragtay ilaahay ku- ma- ma- ilaahay magantiisaa tahee ka soo horjeeday in uu maaragtay sii sawiga qaldami karaa uu maaragtay asuguna uu hubkiisa iyo oo u aruursan ahaad moodaa iyo ciidankiisa ma garat Wa- wa- waan ku fahmay hadalkaas ayaan waxaan kala dhex baxay labada dhinac odayaasha halkii ay kala dhex geli lahaayeen waxay la kala safteen labadii dhinac dagaalamaya ha ha ha saas waay saas waay Ni- ninkii qaldanaana ma ha qaldanaado laakiin in la isku tanasulo oo islaamnimada la ilaaliyo oo dirisnimada la ilaaliyo oo xuquuqda maaragtay la isku leeyahay la ilaaliyo saasaa habboonaa lahayd ma garat niyo uu muddadaasu muddo haddaan maaragtay yar ma ahan iyaga muddo saddex sanadooda uu toos dagaalkan u socdaa maaragtay waxa weeyaan marka ilaahay baan u baryaynaa inuu dagaalkaas damiyo ilaahay baan u baryaynaa cid kaletoo hadda u maqan oo saddexdaas sano oo dagaalkaasu socdo een, maaragtay een, een, guul ama ka gaartay ama inay ka gaarto u heelanna uma jeedno ma garat ma ahan markii ugu horreysay oo dagaal laba maleeshiyadood oo ka soo kala jeeda gobollada galgaduud iyo hiiraan uu ku dhex maro deegaankan hadda lagu dagaalamayo waxaana dagaalkan uu ahaa mid soo jiitamaya muddo saddex sana ah waana mid salka ku haya dhuldaaqsimada labada dhinac ay isku hayaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahisa sababtay xiriirka ugu jartay waddanka geni cabdisaaq cali gardheere silfar ayaa faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayaa maanta magaalada muqdisho kulan kula yeeshay safiirada beesha caalamka soomaaliya u fadhiya kulanka oo warbaahinta dubajoog ka ahayd ayaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in uu safiirada uu la kulmay uu kala hadlay arrimo ay ka mid tahay sababta keentay in dowladda federaalk soomaaliya xiriirka u jirto waddanka geni taas uu ku micneeyey in waddanka geni ay ku xadgudubtay jiritaanka qaranka soomaaliyeed arrinta eh, xiriirkan u jaray eh, jamhuuriyadda guinea waxaan ku nidhi wuxuu ku saabsan yahay waxaa keenay guinea oo ixtiraam daraysay oo meel uga dhacday eh, qarannimada yada midnimada yada iyo eh, wadajirka ummadda yadana khatar gelisay Eh, khaladka ay sameeyeen reer guinea ma aha oo keliya inay qarannimadii soomaaliya u gafeen laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo shaq- eh, ficilka saas oo kale ah uu caqabad ku yahay eh, inay dibudhac ku samayso ee dib u heshiisiinta soomaaliya iyo isu ururinta dadka soomaaliya sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa warbaahinta la wadaagay inay jiraan waddamo ay ku jiraan kuwo magac leh oo wada olole lagu dhibaataynayo jiritaanka iyo midnimada shacabka soomaaliyeed waxaan kaloo u sheegnay inay jiraan khatar yoolole eh, khatar gelin kara midnimada soomaaliya oo socda waxaan u sheegnay in eh, maaragtay eh, ololaha socda ay ka mid yihiin dalal la yaqaano sidaa daraaddeed waxaanu codsanay in ay adduunka naga kaalmeeyaan inay u sheegaan dalalka adduunka inay ka daayaan soomaaliya ee dhibta iyo maaragtay maxaa la yidhaha lugooyada iyo lugqabashada iyo lugjiidida dhaqan kale wasiir axmed ciise cawad waxa uu safiirada ula kulmay u sheegay halka uu marayo safarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre uu ku joogo deegaanada galmudug muddo ku dhow laba asbuuc waxaan kaloo uga waramay ra-iisul wasaaraha ee, kulankiisii socdaalkiisa iyo kulamadiisii ee, gobolka ama dowlad goboleedka galmudug iyo guudaha laga soo hoyey labada arrimood ayaan maanta kulankayo ku saabsanaa ee, diblomaasiyiintii aanu la kulannay ugu dambeyn wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay soo dhoweynayso is-afgaradka ay kala saxiixdeen militariga iyo mucaaradka waddanka suudaan ayna soo dhoweynayso dowladda federaalk soomaaliya waxaanu u sheegnay in ay suudaan u baahan tahay taageero inay joogto meel eh, muftaraq dariiq ama crossroads meeshii suudaan ama ay hana qaadi lahayd oo ay ka soo kaban lahayd eh, eh, dhibaatooyinkii siyaasadeed iyo kala qaybsanaantoodii oo suudaan oo dal weyn muhiim ah baaxad ahaanna weyn juqraafi ahaan dalalka afrika ugu waaweyn intaysan kala go-in suudaan iyo south suudaan wuxuu ahaa dalka afrika ugu weyn haddana waa dalka labaad xagga askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa kaxeeye mootobajaaj wuxuu ku dilay degmada hodan ee gobolka baraandar ee muqdisho saabirin xasan maxamed ayaa faahfaahinaysa wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxay sheegayaan in maanta degmada hodan ee gobolka banaadir uu askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka ku dilay darawal kaxaynaya gaadiidka loo yaqaana mootobajaajta dilkan ayaa ka dhacay wadada u dhexeysa isgoyska bakaaraha iyo dabka ee magaalada muqdisho waxaana askariga dilka geystay uu saaraa mootobajaajta rasaas ayuu ku furay mootada uu waday wiilkan dhallinyarada ah isla goobta ayuuna ku geeriyooday wiilka askarigii dilkan geystay ayaa la sheegay inuu goobta isaga baxsaday waxaana meydkii wiilka meesha ka qaaday dad shacab ah oo goobta ku sugnaa iyo qaar ka mida darawalada gaadiidka mootobajaajta laamaha ammaanka ayaa gaaray goobta uu dilku ka dhacay waxaana ay sheegeen inay wadaan baaritaan la xiriira askarigii ka dambeeyey dilkan loo geystay darawalka dhallinyarada muqdisho uga xamaasha mootooyinka ayaa waxay dhibaatooyin isugu jira dil iyo handadaad kala kulmaan mararka qaar askarta dowladda ee ku sugan wadooyinka magaalada muqdisho ciidamada jubbaland ayaa howlgallo lagu soo qabtay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa howlgallo qorshaysan waxay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose deegaanka leera barsagoni oo qiyaastii afartan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ujeedka howlgalkan ayaa saraakiisha hogaaminaysa ciidanka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka waxay ku sheegeen sida al-shabaab ay ga xoray lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin deegaanka barsagoni iyo deegaanada ku dhowdhow oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidanka jubbaland saraakiisha hogaaminaysa iyo kuwa xoogga waxay sheegeen in inta howlgalka ay ku jireen duleedka magaalada kismaayo ay kusoo qabteen dhowr nin oo ay ugu shakisan yihiin inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna waxay sheegeen raggaani la gey doono magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas oo baaritaan dheeri ah lagu samayn doono ciidanka waxay sheegeen in howlgalkan ay sii socon doonaan islamarkaasna ay doonayaan in al-shabaab ay uga saaraan deegaanada halkaas ay uga sugan yihiin dadka deegaanada al-shabaab saaka laga saaray ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa saraakiisha hogaaminaysa ciidamada isku dhafka ah ee ciidanka xoogga dalka iyo kuwa jubbaland waxay ka codsadeen in ciidamada ay ka garabsiiyaan sidii al-shabaab lagaga saari lahaa deegaanadaasi maalmii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dagaalla waxa ay ku dhex marayeen qeybo ka mida gobolka jubbada hoose halkaasoo howlgallo ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen ilaa iyo hadda ma jirto war rasma ka soo baxay maamulka jubbaland oo ku aadan howlgallada ciidamada xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ay ka wadaan qaybo ka mida gobolka jubbada hoose waxaana howlgalkan uu ku soo aadayaa xilli maamulka jubbaland uu diyaar garoobayo doorasho inay ka dhacdo deegaanada maamulkaasi jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose muran xoogan ayaa ka jira cidda qaadaysa canshuuraha garoonka diyaaradaha magaalada buulobarde ee gobolka hiiraan waryaheena sakariye ayaa warkan ka soo diray buulobarde garoonka diyaaradaha degmada bulaburde ee gobolka hiiraan ayaa saakay xidhanaa muran ka jiro cidda qaadaysa canshuurta laga qaado garoonka sababta lagu diiday in ay diyaaradaha ay ka degaan ayaa ka dambayso muran la xiriiro canshuurta garoonka cidda qaadaysa kaasi oo u dhexaysa gudoomiyaha degmada bulaburde abdicasiis cabdulaahi durow taliyaha nabad sugidda degmada bulaburde maxamed cabdulaahi caraale waxaana saakay la baajiyey laba diyaaradood oo ku degi lahaa garoonka diyaaradaha waxaana labadaasi diyaaradood ay kala ahayeen diyaaradda salaam oo dad shacab ah kasoo qaaday magaalada muqdisho iyo diyaaradda qaadka keeni jirtay degmada bulaburde lamana oga halka uu ugu dambayn doono muranka u dhexeeya guddoomiyaha degmada bulo burde iyo taliyaha nabad sugidda kaasi oo ka dhashay cidda qaadaysa canshuurta garoonka garoonka diyaaradaha ee degmada bulo burde ayaa ah waddada keliya ay shacabka ay ku safraan xilligani maadaama ay tahay degmada mid goodoonsan sikri cali raage raadiyo cadaado bulo burde musharaxiinta xilka madaxweynenimo ee jubbaland ayaa qeeldhaan ka muujinaya soo xilista xildhibaanada baarlamaanka jubbaland iyo jadwalka doorasho ee dhowaan ay soo saareen guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland xubno ka tirsan musharaxiinta madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxay ku yeesheen shir jaraa-id oo deg deg ah kuwaasoo eedayn kulle ugu jeediyeen maamulka jubbaland musharax sheekdaar axmed oo ka mid a musharaxiinta madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in aanay marnamo aqbali doonin saddex qof oo odayaasha dhaanka usoo gudbiyaan islamarkaasna guddiga doorashooyinka jubbaland ay xushaan haddii taas ay dhacdana doorashooyinka jubbaland laga dhexli doono cawaaqib xumo ka dhalata magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sidoo kale musharax sheekdaar waxaa xusay in odayaasha dhaanka ay habboon tahay in lagu xareeyo xarunta daawad ee lagu xareeyo ee boorka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas oo u arko goob dhexdhexaadnimada odayaasha dhaqanku waxay soo gudbinayaan saddex bay soo gudbinayaan ee ay guddida doorashadu iyo maamulka jubbaland ku dheggan yihiin waxaan leeyahay saddexdaa haddaad ka tanaasuli weydaan waxay mudanaysaa doorashada jubbaland cawaaqib xumay mudanaysaa waxaan rabnaa odayaasha dhaqanka in lagu xareeyo eeriboodka in lagu xareeyo laakiin hadday noqoto in lagu xareeyo daawad ma ogolin mana yeelino beesha madaxweynuhu ugu baaqay inay shirto ee dadka looga yeedhayo meelo fara badan looga yeedhayo waxaan leeyahay shirkaasi wuxuu ku abuurahayaa jubbaland cawaaqib xumo ayuu ku abuurayaa musharax cabdulaahi cilmi mooga xirsi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa maamulka jubbaland wuxuu ku eedeeyey inuu u diso codsi ah inuu qabto kulan ku saabsan musharaxnimadiisa taas oon la siin wax ogolaansho ah waxaana musharax cilmooge ugu baaqay guddiga doorashooyinka inay dhexaad ay ka noqdaan doorashada jubbaland ee dhowaan ka qabsoomaysa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaan ugu baaqayaa horta guddiga doorashadu inuu dhedhexaad ku soo noqdo oo muuqdo hadda inuu dhedhexaad yahay inuu noqdo dhedhexaad haddii aan ku qanci weyno guddiga doorashada ha ogaada haddi inuusan hal qof keliya inuu raaligeliyo aan loo samayn yes madaxweynaha xaqu leh inuu muxuu ahaaye soo saaro micnaheedu laakiin ma aha in isaga keliya loo shaqeeyo waxaan soo jeedinaynaa odayaasha in odayaasha lagu xareeyo meel nabad ah oo amni ah oo ah garoonka wafdiga ballaaran ee uu madaxweynuhu muxuu ahaye ku magacaabay jaaliyadda ballaaran kumade oo qurbajoogta ah oo la keenay oo yurub laga keenay oo maraykan laga keenay oo canada laga keenay oo kenya laga keenay oo etoobiya laga keenay waxaan dhihi lahaa muxuu ahaayey way oga daraysaa hoteelka waxaan u degay inaan ku kambeyn gareeyo ee dalxiis uma iman tuurista may hoteelkaas anoon iman baan muxuu ahaaye waraaq muxuu ahaaye u soo qoray codsi ah oo kambeyn managerkii mukhtaar weene cilal uu u geeyey nabad sugidda waa maalinta la xiraya oo ah noo ogolaada inaan qabsanno arbacada laba boqoloo ruuxoo qadaa iyo khamiista iyo jimcaha waa la soo dhaafay maalintii shanaad baa la marayaa waa naloo diiday hoteelkii inaanu shirar ku qabsanno naloo diiday nabad sugiddaa naloo diray nabad sugiddana waxay tiri madaxdii salaa diideen eedeynta musharaxiintan u taagan xilka madaxweynaha jubbaland ayaa ku su-aadaysa xilli magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ay ka bilaabatay soo xulista xildhibaanada cusub ee jubbaland waxaana dhowaan guddi doorashooyinka jubbaland ay soo saareen jadwalka doorashada ee baarlamaankii madaxweynaha oo dhici doonta bisha agosto ee sanadkani dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya shaqlaan baahsan iyo qabiilka oo darajo sare ka jooga gobolkaasi bashiir cabdulaahi xasman ayaa halkan ka soo diray hirshabelle qaar ka mid ah dhallinyarada wax baratay ee ku nool magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa waxay ka cabanayaan shaqa la-aan haysata qaarkood ayaa tilmaamay in qaab aan wanaagsaneen lagu shaqaalaysiiyo dadka wax bartay ee ku nool magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaa ii maadabakan jimcaalo waaye jaamac iyo keen wax kasta hirshabelle goboladan kale waa hormareen waa aragta gobol walba shaqada shaqaalaha waa loo abuuray dhalinyarta wixii shaqalaa hays waa la siiyaa seminaara imaana laguma daraayo dhalinyartii wax taqaani ma lagu daraayo heblowa heblowa horta qabiil ma anigu wax ku baran marka wax barana qabiil ma la barto mugtaade qabiil askuolka ma lagu baro waxaana lagu baraa wax wixii wax ku dhacsaleen lagu baraa ilmihii waxbarashadana moraalkay ka jaban yihiin danta waxay kuu qadbiya marka geedaan cambaha oo ilaahna siiya in tacbano anagoo wax naqaano oo wax qori karno wax aqri karno wax kasta samey karno ako waxaa la keena oo wax qori karno iyo aqri ku dhahayo marka waxa waaye gobolka cadaaladda dib a loo fiiriyo maanta ardayda ma helaan oo wax baratay si cadaalad ah waxayna wax waliba qabiila lagu kala maamulaa waxaan ka codsanayaa maamulada haayatalada inay ilaahay ka cabsadaan ee shaqada qabiil ay u fiirinin ilaan fiirahe wax kasta haddaad barat oo maanta jaamacad soo waxaa arkaysaa dad badan oo jaamacad soo dhameeyay haddana bajaaj wadaan ilaan niijab niijabka weyn ma lahan ilaan wixii aad soo baratid maadadii soo baratid waa inaad ka midho dhala kartaa oo waxbarashadeeda lacagtii lagugu soo bixi waa inaad dib u gudi kartaa waxbarashadeeda qalqil wallahi labaatanka dollar oo imtixaanka hadda uu fadhiisana fbns iyo dowladda ardayda fasalka iga dhiibeen ani maanan u awoodin inuu waalidka iga bixiyo haddana saasoo tee jaamacad ee, hadda tan waxaa laiska rabaa oo dugsi sare ardayda oo dhammaynaya ku jiro haddana jaamacadna lacag uma hayno oo saana iskaga fadhinaa deegaanada hirshabelle waxaa ku nool dad badan oo wax bartay qaarkoodna ma helin shaqo si ay u maareeyaan noloshooda waana caqabad haysata dad badan oo wax bartay oo ku nool deegaanada maamulka hirshabelle uu ka haramiyo bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne somalilan ayaa kaniyo jabshan ictiraafaraynta soomaaliyana ku eedeysay in cunuqabateyn dhinac walba ah ay ku hayso iyo soomaaliya oo iska fogeysay eedda somalilan shaafici shariif maxamuud soomaaliya iyo somalilan waxaa in ka badan soddon sannadooda ka dhex taagan isfahamwaa siyaasiyadeed iyadoo somalilanna ay u xusulduubayso raadinta ictiraaf iyo aqoonsi heer sare ah oo ay ka hesho dowladaha caalamka waxayna ku bixisay hanti iyo wakhti sidii mar qura ay uga go'i lahayd soomaaliya inteeda kale soomaaliya waxay doonaysaa dhankeeda in soomaaliya ay mid ahaato waxayna gebi ahaanba iska diiday in somalilan ay u aqoonsato dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale waxaana ilaa iyo hadda ay u aqoonsan tahay maamul ka tirsan soomaaliya dowlado badan ayay cilaaqaad la samaysay somalilan waxay isku dayday in ay la yeelato xiriir diblomaasiyadeed ayna ka hesho qaabilaad iyo maamuus heer qarana waxayse dhaafi weysay in loola macaamilo sida loola macaamilo maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira mashaariicaha laga fuliyo somalilan waxa ay soo maraan dowladda dhexe ee dalka waxaase jira in imaaraadka ay isku dayeen in si toosa ay xiriir ula sameeyaan somalilan iyo sidoo kale dowlado kale hase ahaatee ay liifadda u gaabisay xiriirkooda dowladda federaalk soomaaliya taasi oo ku qasabtay in dib ay uga laabtaan hawada soomaaliya ayaa laga soo wareejiyey magaala madaxda dalka kenya ee nairobi waxaana loo soo wareejiyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka taasina somalilan waxay ku tilmaantay inay tahay sharci darro iyo xayiraado iyo kakadhanaa wadamo badan oo ay ka mid tahay kenya ayaa isku dayey inay xiriiro la sameeyaan maamulka somalilan ay ula macaamilaan qaab ka duwan maamul goboleedyada habka ay ula macaamilaan waxaana marar badan ay sheegeen hogaamiyeyaasha somalilan in xiriir diblomaasiyadeed oo heer sare ay la leeyihiin dowlado ay ka mid tahay kenya waxaase taasi soo afjartay wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka kenya muniika joma oo sheegtay in xiriir ka duwan kan ay la leeyihiin jubbaland iyo maamul goboleedyada kale aysan la lahayn maamulka somalilan mar kale dowladda soomaaliya waxay qaaday tillaabo rajala'aan ku a ictiraaf raadinta somalilan waxayna xiriirka u jaratay dalka geni oo soo dhoweyn heer sare ah u sameeyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyadoo soo dhoweyntiisa ay gaartay heer diyaarado lagu gelbiyo isku soo wada duub cunaqabatayn ayay tabanaysaa somalilan in la saaray tillaabo kasta oo ay qaaday dowladda federaalk soomaaliya ayay u aragtaa inay tahay mid iyada lagu dhabarjabinayo sida uu laanta afka soomaaliga ee b b c da u sheegay wasiirka beeraha somalilan xilli uu ka qaybgalayay barnaamijka dooda jimcaha anigu dee iyagaa afkooda ku yidhi laakiin jaritaanka ay gini u samaynaysaa un waxaan anigu ku ku ku ku ku sharaxayaa inay ka mid tahay cunaqabataynta soomaali ee ku haysa somalilan oo ah inay beesha caalamka ka segregeed gareeyaan laakiin ma qabo waanuna wadaynaa in aanu caalamka la kulanno dowlado fara badan oo noo qorshaysan inaanu la kulannana waa jirtaa dhankeeda dowladda federaalk soomaaliya waxay iska fogeysay in ay samaysay falal lagu ragaadinayo horumarka somalilan balse taa beddelkeeda ayay mar walba sheegeen inay ka shaqaynayaan wanaagga iyo baraare ay gaarto somalilan tan ay isku diidan yihiinse ay tahay in soomaaliya ay kala godo oo somalilan ay doonayso ictiraaf hase ahaatee soomaaliya aysan taas marnaba ogolaanaynin dhagna jalaq u siinaynin sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda master cawad annagu ama dowladda soomaaliyeed dowlad kasta soomaaliyeed maamul soomaaliya ka jira mid hadda joogay mid hore joogtoona kama shaqeeyo kamana shaqeynayo cunaqabatayn docdoomin iyo colaad somaliland midna qof soomaaliya oo mas-uul ah ama waxgaranaya arrintaa kama u shaqeyn karo marka ummadda soomaaliyeed ama xukuumad kastoo soomaaliyeed oo soo marta dalka waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta xuduudaha midnimada dadkeeda qarannimadeeda iyo madax banaanideeda siyaasadeed si kastaba xiriir u jaridda dalka geni ee habmaamuuska u sameeyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxay dad badani u arkaan in ay tahay mid ceel dheer kusii ridaysa rajadii laga lahaa inay isku soo dhowaadaan somalilan iyo soomaaliya halka qaar kalena ay u arkaan intaasi ay soo afjartay ictiraaf raadinta somalilan islamarkaasina uusan jirin dal ku dhiiran doona in xiriir uu la sameeyo maadaama ay tillaabo cad qaaday dowladda federaalk soomaaliya ayna tahay mid xiriirka loo jarayo dalkii isku daya in cilaaqaad toos ah oo heer qaran qaab la mida uu la sameeyo maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ee somalilan guud ahaan intaas ku dhan yahay warkii habeen uu soo saaray shaafici shariif maxamuud guud ahaan intaas ku dhan yahay warkii habeen uu soo saaray in la socodsanayo xasana saaxiibka imaan nuur axmed uu la qayb qaatay tantan warkana warkii ku kulmi doono nabad ahaada saaxiibayaal